alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahm waftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasan akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin suurat lbaqara suuradda la yidhaahdo suurat lbaqara madaniyatun waa suurad madani ah waa qur-aanka madanigaabay ka midta waa bilaa khilaaf culimmadu waa isku waafaqsan yihiin khilaaf kuma jiro suuraddan aayadaheedu waa laba boqol iyo siddeetan iyo lix aayadood waana suuradda labaad oo qur-aanka kariimka faatixada ka horeysa xagga tartiibka musxafka qur-aanku ku qoran yahay suuraddan waa suuradda qur-aanka ugu dheerarka badan cala aliطlaaq waxay ka hadlaysaa suuraddan axkaamta tashriiciga ee caqaa'idka qur-aanka madaniga meeshuu ka hadli jiray ayay ka hadlaysaa caqaa'idka iyo cibaadaadka iyo mucaamalaadka iyo akhlaaqday ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa suuraddu arrimaha guurka iyo arrimaha furniinka iyo ciddada dumarku tirsanayaan ayay suuraddu ka hadlaysaa waxay suuraddu ka hadlaysaa laguna bilaabayaa dadka muuminiinta tilmaamahooda iyo sifaadkooda ayay marka u horeysa ku bilaabanaysaa waxay ku xijinaysaa gaalada kuwa kaafiriinta iyo tilmaamahooda waxay saddex kaga dhigaysaa kuwa munaafiqiinta iyo tilmaamahaay leeyihiin waxay suuraddu ka sheekayn doontaa oy ka sheekaynaysaa qisadii nebiyullaahi aadam abulbashar binu aadamka oo dhan aabbahood ahaa nebiyullaahi aadam qisadii abuurkiisa ayay suuraddu ka hadlaysaa waxay suuraddu si baac dheer uga warrami doontaa kuwa ahlu kitaabka la yidhaahdo gaar ahaan reer bani israa'iil oo yahuudda loo yaqaan ayay aada uga hadlaysaa dhagartooda iyo khayaanadooda iyo dhibaatooyinkooda iyo ballanburinta ay sameeyaan ama ay samayn jireen ayay suuraddu aada uga hadlaysaa qolada ka hadlidda ay ka hadlayso suuraddu waxay kaga hadashay suuradda saddex meelood meel markii loo dhigo wax ka badan yaa bani israa'iil idkuruu nicmatiy alatii ancamtu calaykum laga bilaabo ilaa laga gaaro waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun intaas ayay kaga hadlaysaa suuradda inta soo hadhay arrimaha tashriiciga ah dowlad islaam oo dhisan waana waxa maanta loogu baahi badan yahay ayay ka hadlaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qaabka ugu talagalay in laysku maamulo cibaadaadkii iyo mucaamalaadkii labadiiba suuraddu way ka hadlaysaa soonkii bay ka hadlaysaa xajkii iyo cumradii iyo jihaadkiiba way ka hadlaysaa qoyska ama dadka isqaba bay ka hadlaysaa guurka iyo dalaaqa iyo nuujinta ilmaha la nuujiyo iyo ciddada ayay suuraddu ka hadlaysaa gabdhaha gaalada ah ee mushrikaadka in la guursado inay xaaraam tahay bay suuraddu ka hadlaysaa waxay suuraddu ka hadlaysaa in dumarkii loo tago xilliga ay dhiigga caadada qabaan digid la yskaga digayo arrimaha iyo arrimo kale oo waaweyn usrada la xiriira ayay suuraddu ka hadlaysaa suuraddu waxay ka hadlaysaa jariimada weyn oo ribada la yidhaahdo ayay aada uga hadlaysaa iyo xaaraam ahaanshaheeda suuraddan iyada ah aayaadka arrimada markii ay ka hadashay waxay kusoo gabagaba lagu soo gebagabaynayaa maalinka yowmulqiyaamaha ee maalinka weyna digid la yskaga digayo iyo in ilaahay laga cabsado subxaanahu wa tacaala waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin mima kasabat wahum laa yudlamuun waxaana la tilmaamay aayaddii u dambeysay ee qur-aanka soo degay aayaddii ugu dambeysay oo qur-aanka ka mida soo degta aayaddaa inay ahayd suuradda waxaa lagu khatimi doonaa lagu gebagabayn doonaa muuminiinta oo loogu baaqayo inay toobad keenaan ilaahay u noqdaan markaa lagu tilmaamay rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina ilaa aakhiri alaayaat suuradda sida loogu bilaabay mu'miniinta tilmaamahooda ayaa loogu soo gebagabaynayaa marka u dambaysana mu'miniinta ducadooda si ay munaasab iskugu noqoto bilowgii iyo dhammaadkii suuraddan waxaa la yidhahdaa suuratu lbaqara baqaradaas waa sac waxaa la noolaynayaa oo weligeed inay jidho la rabaa xuskeedu jiro macnaha ee qisadaasi aysan dhammaan arrintaas baqaradu waxay ay ku timid oo ahayd xilligii nebiyullaahi muusa calayhi salaam markii la dilay nin reer bani israa'iil ah ciddii dishayna la garan waayey ayaa nebiyullaahi muuse arrintii loo bandhigay balse ninkii wax dilay loo helo ilaahay baa u waxyooday waxaa gowracdaa sac gowrac sacaas hilibkiisa meel ka mid ah waxaa ku dhufataan qofkii dhintay oo la dilay waa la noolaynayaa ilaahay idankii baa lagu noolaynayaa isagii baa hadlaya ciddii dishayna sheegaya sidaasi ahayd suuraddan fadligeeda nebigeenna waxaa laga wariyay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi guryihiinna ha ka dhiginina qubuuro oo kale ha ka dhiginina shaydaanku waa ka cararaa guriga lagu akhriyo suuratulbaqara xadiidka imaamu muslim baa wariyey xadiid kale oo isna imaamu muslim wariyey wuxuu ahaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhriya suuratulbaqara qaadashada suuraddaa la qaatoo la akhristaayo waa barako tegidda laga tagoo la iska daayana waa qoomamo walaa yastadiicuha albadala kuwa saaxiriintaana ma karaan markaas qofka akhrista iyo meesha lagu akhriyo suuraddu waa suuradda cajaa'ibka ah ee sidaas u cajabta badan waa suuradda qur-aanka ugu dheer suuradda qur-aanka ugu gaabanna waa suurat lkowthar aayadda qur-aanka ugu dheer waa aayadda la yihahdo aayatu dayn aayadaha qur-aanka ugu gaagaabanna waduxaa baa ka mida walfajri baa ka mida mudhaamataani baa ka mid a kelimaadka qur-aanka ugu dheer waxaa ka mid ah wixii toban xaraf kelimadii ay ku jidho sida layastakhlifannakum iyo anulzimukumuuhaa iyo fa asqaynaakumuuh iyo kuwa la midka ah ayaa ka mid a suuraddan waa suuradda qur-aanka ugu weyn faatixada ka bacdi iyadaa ku xigta waxaasoo axkaama lagu sheegay ibnulcarabi kitaabkiisa axkaamulqur-aan wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi mashaayikhdaydii qaarkood waxaan ka maqlay suuratulbaqara kun amar iyo kun nahyi iyo kun khabar inay ku jiraan sidaa darteed baa cabdulaahi bin cumar radiallaahu canhuma sideed sano oo suuraddan ku dhex nagaa barashadeeda intaa markii halkaa looga soo tago waxaynu bilaabaynaa suuradda tafsiirkeedii bsm illaahi اraxmaan الraxiim alif lam miim alif iyo laam iyo miim allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa ku ogaal badan ilaahay baa og muraadka looga muraadayo iyo arrinka looga jeedo suuraddu waxay ku bilaabatay xuruufta muqadacadayo suuradda iyo tii ka horeysana munaasabada ka dhexaysa maadaama suuraddii hore ee faatixada iyada lagu bilowday kelimaad aan mutashaabih ahayn suuraddan mutashaabihi baa lagu bilaabo munaasabaa markaa ka dhexaysa kuwii qur-aanka bushinayey ee carabiga ku hadlayey xuruuftay ku hadlayeen xuruuf ka mida oo kale weeye mana furi karaan icjaaska qur-aanka ku jira icjaazul qur-aanka ayay ka midta alif lam miim allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa ku ogaal badan ilaahay baa og daalika midkaas alkitaabu kitaab weeyaan daalika daalikadaas ishaaradaas oo weliba markii laamkiina lagu daray daalik kaa isaga martabadiisu sarrayso haada alqur'aan bay ka dhigantaha qur-aankan nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam alkitaabu waa kitaabkii wey daalika kaasa alkitaabu kitaabka kitaabka ah isaga weeyaan ammaan weeyaan waa kitaabka kitaab u dhigma ama la sinmi kara uusan jirin daalika kaas baa alkitaabu ah ee dadku waxay dhahaan kaas baa nin ah waxaasaa waxaasa sidaasoo kale daalika kaas baa alkitaab markii jumlada labada dhinacba macrifo laga dhigo isaga unbaa kitaab wey laa rayba wax shakiyana fiihi dhexdiisa ma ahaanin ilaahay agtii inuu ka ahaaday wax shakiya ma ahan dee dadka muminiinta weeyaan kamaba shakinayaan ama maaha kuwa shakiga hadda ku jiro gaalada ah shakiga ku jira cibro male maadaama qur-aanku bayaan iska yahay iska cad yahay hudan hanuun buu u yahay hudan hanuun weeyaan lilmuttaqiina kuwa muttaqiinta ah oo ilaahay ka yaaba ee carada ilaahay ka baqa ee awaamirta la yimaada ee nawaahida ka fogaada kuwaas muttaqiin baa la yidhahdaa hanuun buu u yahay haddaba muuminiintii baa la tilmaamayaa marka koowaad oo tilmaamahoodii baa la sheegaya afar aayadood baa lagu tilmaamaya muuminiinta gaaladaa lagu xijinaya kuwa kaafiriintaad oo laba aayadood baa ilaahay ku tilmaama oo ku xiga afarta aayadood ka dambeeya in aladiina kafaruu bay ka bilaabaya kuwa munaafiqiintabaa markaas iyana la tilmaamayo ilaa saddex iyo toban aayadood baa iyaga looga sheekeeyey waa ka dhib badan yihin waa dhibaato badan yihin munaafiqiintu aladiina kuwa weeyaan mutaqiintu ama hum mutaqiintu aladiina kuway hudan hanuun buu yahay lilmuttaqiin aladiina mutaqiintaas waa dhihi ka dhaha yu'minuuna rumaynaya bilgeybi qeybka waxa ka maqan bay rumeeyaan jannada waa rumaysan yihiin bacsiga waa rumaysan yihiin naarta waa rumaysan yihiin siraadka waa rumaysan yihiin xisaabta waa rumaysan yihiin sidaa wey iyo waxyaalo badan oo kaleo la mida yuminuuna bileyb wa yuqiimuuna salaata salaadana oogaya salaadana waa ogaan aladiina kuwaasoo yuminuuna bilqeybi qeybka rumaynaya wa yuqiimuuna asalaata salaadana oogaya oogid baa laga cabirayo wejka akmalkaada ugu wanaagsan shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo khushuucdeeda iyo aadaabteeda leh ayay u oogayaan rukuucda iyo sujuudday taam yeelayaan tilaawada iyo khushuucday la imaanayaan wa mimaa kii xaggii rasaqnaahum aan ku arsaaqnayna yunfiquuna bixinayo sadaqa la baxa waajibkii hadday tahay tii sakada ahayd waa bixinayaan haddii ay tahay mid iska sunnaan ah iyana waa bixinayaan meelo badan baa salaada iyo sadaqada iyo sakada lagu xiriiriyey aayaad aada u tiro badan ayaa lagu xiriiriyey muminiintii baa la tilmaamaya waaladiina kuwa weeye yuuminuuna rumaynaya ama yu'minuuna rumeeya bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaada lagu soo dejiyey nebiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam iyo wamaakii unsila la dejiyey min qablika adiga horta muuminiintu kuwaa rumaysan weeye waxyiga lagugu soo dejiyey adiga iyo ambiyadii kaa horeysay wixii ay la timid iyo kutubtaay la yimaadeen wa bil aakhirati aakhirana hum iyagu yuuqinuuna yaqiininaya caqiidaysan aaminsan ictiqaad jaazima oo aan liqliiqad lahayn ulaaika kuwaas martabadaa sare leh ulaaikadaa laga garanaya darajada caaliyada kuwa leh martabadaa sare kuwa jooga tilmaamaha horeo lasoo sheegay kuwa ku tilmaaman calaa hudan hanuun dushi bay ahaadeen hanuunkaasoo min rabbihim rabbigood xaggii ka ahaaday calaa baa la geliyado waxay ka dhigan tahay sida hanuunkii faras ama daabadoo kale uu yahayoo iyagiina dusha ka saaran yihiin calaa hudan hanuunkii bay dul saaran yihiin say u makansadeen wa ulaaika kuwaas hum iyaga unba almuflixuun kuwa liibaanay iyaga un weeyaan kuwa liibaanay ee guulaysay iyaga weeyaan tilmaamihii kuwa mu'miniinta lagu tilmaamay aayaadkii lagu sheegay oo suuraddu ku bilaabatay kuwaas weeyaan marka salaadaas oogidda laga cabiray la oogayo dadku waa afar dabaqo markii salaada la yimaado qolo ka mid ah qolada koowaad salaadaba ma aqbalinba waa diideen abujahal baa wuxuu yahay madax lacanahu llah lacnad ilaahay ha ku dhacdo waa ninka la yidhi falaa sadaqa walaa sallaa dabaqada labaadna waa qolo salaada aqbalay laakiin aan la imaan waa qolada ahlu kitaabka la yidhaahdo qoladaasna fakhalafa min bacdihim khalfun iyo kuwa la yidhi weeye iyagana adaacu salaat fasawfa yalqowna hayan aayaadka lagu yidhi wey qolada saddexaadna salaada waa aqbaleen qaarkeedna waa la yimaadeen qaarkeedna waa iskaga tageen wahsi darteed waa munaafiqiinta waa ina almunaafiqiina yuqaadicuuna allah wa huwa qaadicuhum wa idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala qolada afraad waa qolo salaada aqbalay ilaalinaya waqtiyadeeda iyo shuruuddeeda si fiican ula yimid waxaa madax u ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo waa ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min huluthay leyl baa laga cabiray muminiintiina waa qadaf almuminuun iyo aayaad badan oo kale salaadiina wata sidaa marka ay tahay kuwii gaalada ahaabaa misna la tilmaamaya ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun mid siman weeye ee eg calayhim dushooda a andartahum u digtayaa am lam tundirhum umaadan diginaaba laa yu'minuuna ma rumaynayaan marnaba ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaunta haddii khabar soo hormaray laga dhigana waa la heli karaa la ciraabo mubtadana way noqon waa laga dhigi karaa ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun mid siman weeye ee eg ee jinjina calayhim dushooda waxaa siman a andartahum am lam tundirhum indaaruka wa cadamu indaarika udigidda a u digto iyo udigid la-aantaada haddaadan u digin labadaba waa isku mid laa yuminuuna marna ma rumaynayaan haddii loo digo iyo haddaan loo digin labadaba ma rumaynayaan wey wixii aad la timid ma qaadanayaan ee waxa weeye falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat nabigaa loo tasliyeynaya calayhi salaatu wasalaam in loo digo iyo inaan loo digin agtooda waa ka simanta digiddii loo digay waxay u kordhinaysa ma jidho khatama allaahu ilaahay baa khatimay oo daboolay calaa quluubihim qalbiyaashood oo wax nuuroo gelaya ma leh wa calaa samcihim maqlayaalkood ay wax ku maqlayeen iyadana waa la dabool qalbigii haddaan mar nuur gelayn oo iimaan gelaynin waa daboolan yahay wa calaa samcihim maqalyaalkoodana ilaahay waa dabool wa calaa absaarihim aragyaashooda dushoodana waxaa kishaawatun dabool indhahana waa ka daboolan yihin xaqi ma maqlayaan xaqi ma fahmayaan xaqi ma garanayaan ama wa calaa samcihim maqalyaalkooda iyo wa calaa absaarihim khishaawa waa iyadoo la daboolay oo kale oo caad saaran yahay oo ay daboolan yihiin oo kale dabool la saaray walahum waxay leeyihiin oo u ahaaday iyaga cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun cadaabun taa hore tanwiinta baaba waxaa laga garanayaa in cadaabku mid weyn yahay wa maca daalika cadiimun baa lagu sii dara sida cadaabkaas u daran yahay walahum waxay u ahaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun cadiim oo weyn gaaladii markii la sheegay iyagana awalna muminiintii lasoo tilmaamay kuwii munaafiqiintahabaa la tilmaamaya wa min annaas naaska iyo dadkii ka mid ahaadeen wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man duul yaquulu ku qowlaya aamanaa waa rumaynay billaahi ilaahay waxaa jira kuwa dhahaya dadka ka mid ah ilaahay baan rumayn carabkay ka dhahayaan carabka inta ka hadlaan waxay dhahayaan ilaahay waa rumayn rasuulkiisa wixii lagu soo dejiye waa rumayn wa bilyowmi alaakhiri maalinka dambena waa rumayn wamaa hum walxal maa hum bimuminiin wamaa hum bimuminiin mana aysan ahaanin kuwa muminiina maadaama iyagu siiqadaa cabireen baabay geliyeen aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhiri iyana baabay gesheen markaasaa ilaahay subxaana watacaala qaabkay u hadleen qaab ka daran baa jawaabta lagu radiyeyo waxaa la yidhi wamaa hum mana aysan ahaanin bimuminiina maysan ahaanin kuwa mu'miniina ee hadalkaas qalbiga kagama jiro aamanaada ay leeyihiin carabka unbay ka dhahayaan ee qalbigooda kuma jiro wey yukhaadicuuna allaha ilaahay bay khadeecayaan oo dhagrayaan camalkaas qofka wax khadeecaya oo kale ku dhaqmayaan ilaahay bay khadeecayaan iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey wamaa yakhdacuuna mana khadeecayaan oo ma khayaanayaan ilaa anfusahum naftooda mooyaane wamaa yashcuruuna mana oga ma garanayaan inay iyagu iskhadeecayaan wamaa yashcuruun sidaa weeye xaalkood waa qoladii munaafiqiinta ahayd weeye oo iimaan bay muminiinta u daahirsanayaan oo muminiin inay yihiin bay iska dhigayaan iimaanna ma leh waxa weeyaan labada qole u dhexdhexeeyaan marna gaaladay u tegayaan marna muminiinta afkay ka rumaynayaan qalbigoodana iimaan kuma jiro gaalada gaalada rismiga ee asligaana waa kuwo ka daran oo ka dhib badan weeye munaafiqiintu sidaa weeye xaalkood ilaahay wuxuu yidhi fii quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda waxaa ahaaday maradun marad iyo jira ahaatay fazaadahum ullahu ilaahay baa u ziyaadiyey maradaa jiro kale qalbigooda shaki iyo nifaaq baa ku jira waa marad fazaadahum ullahu marada ilaahayna wuxuu u kordhiyey oo u ziyaadiyey marad kale xanuunkoodii baa xanuun loogu dar baadinimadii baa baadinimo kale loogu dar ama jumladu waa ducaayiyo fii quluubihim waxaa ahaaday maradun fazaadahum ullahu allahaw ziyaadiyo maradan xanuun kale allahaw ziyaadiyo jumla ducaayiya maradkaasi waa marad agga xagga diinkay ka jiran yihiin maradka xagga jirkaha ma aha oo xubnihiibaa xanuunaya maaha xagga diintay ka bukaan wey shaki baa ku jira weye iimaan male wey walahum waxay u ahaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuun badan aliim cadaab isagaba la cadaabe wey oo isaguba shidan oo cadaaban aliim waa faciil bimaa bisababi maa kaanu ahaayeen yakdibuuna bisababi kadibihim beentoodii darteed waa bimaa kaanuu yakdibuun been bay sheegayeenoo markay lahaayeen aamanaa beentood bay ahay bimaa kaanuu yakdibuun yukadibuuna haddii la akhriyana waa yanaqraka aayadaha allaha raxmaankaa soo dejiya ku jeesjeesi jireen tilmaamahoodii baa marka lasii gudagelayaa munaafiqiinta waidaa qiila markii loo yidhaahdo lahum iyaga laa tufsiduu hafasahaadinina fi lardi ardada dhulka hafasahaadinina markii la yidhaahdo gaalnimada iyo xumida iyo macsida ka daaye qofkii ilaahay caasiya ilaa wuxuu ka dhigan yahay qof dhulkii fasahaadiyey qaaluu waxay dhahayaan innamaa naxnu anagu muslixuuna baabana kuwa wax islaaxinaya annagaaba wax wanaajinayn islaax iyo wanaaji annagaaba wax la xumeeyey baanba islaaxinaynaa muslixiin baan waxay ka dhigan tahay yaan sidaa nala dhihin fasaad ba yaan nala ku sheegin annagaaba muslixiina bay leeyihin muslixiinna maaha waxaa jira dadka xun markay wax xumeeyaan markii loo diro dad wax wanaajinaya oo islaaxinaya kuwii wax xumaanta samaynaya waxay dhahayaan kuwii wanaagga samaynaya waxay dhahayaan kuwaana waddanka kharibaya ha kuwaan bayba kusoo jeensanaya alaahoy baraaruge mar haddii alaah la isticmaalo waxa ka dambeeya loo waxaa la raba in aada loogu baraarugo alaah baraaruge innahum iyagu hum iyaga unbaa almufsiduuna baa ilay iyagaa mufsidiin ah walaakin laa yashcuruuna ma oga ma dareemayaan inay mufsidiin yihiin ilaa iimaan baysan lahayn waidaa qiila markii loo yidhaahdo lahum iyaga aaminuu rumeeya iimaan saadiqa oo aan munaafiqnimo iyo istustus lahayn rumeeya kamaa sidii aamana annaasu dadku u rumeeyeen oo dadkaas waa kuwe asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam siday iimaanka ula yimaadeen oo kale iimaana la imaada markii la yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdaan an nu'minu ma rumaynaynaa kamaa aamana asufahaau siday u rumeeyeen kuwii sufahada ahaa kuwa caqligaabka ah oo sufahada ah aan wax garanayn ee jahalada ah sidaasoo kale miyaan u rumaynana iyagu waxay sufaha ku sheegayaan waa saxaabtii wanaagsanayd ee daacadda ahayd sida saxaabigu suhayb iyo camaar iyo bilaal iyo kuwaasay yasayaan sidaa kuwaasoo kalea noqonaynaa iimaanka kuwaas leeyihiinoo kale mayaan hanana yeelanaynaa fuqaradayo aan xoolaha lahaynoo sidaas kama aamana sufaha ilaahay wuxuu yidhi alaahoy baraaruge innahum iyaga hum iyaga unbaa assufahaau iyaga unbaa sufaha ah walaakina laa yaclamuuna ma oga ma garanayaan ma oga iyagaase sufahaah waidaa laquu markay la kulmaan munaafiqiintu aladiina kuwa aamanuu rumeeyey munaafiqiintu markay inta soo tagaan kuwa iimaan kale u yimaadaan iyo saxaabada qaaluu waxay yidhaahdaan munaafiqiintu aamannaa waa rumayn waidaa khalow markay u qaali noqdaan ilaa shayaadiinihim shayaadiintoodii madaxdoodii iyo gaaladoodii markay u tagaan oo la cidlaystaanna qaaluu waxay dhahaan munaafiqiintu innaa anagu macakum idinkaan miciinana kuwaan gaaladaabay dhahayaan idinkaan miciinana innamaa naxnu hanagu mustahzi'uun waxaanu ahayn haddii la yidhahdo sootaa hadeerta muminiinta u tagteen aad lahaydeen iimaan baan leena kaase waxay dhahayaan innamaa naxnu hanagu mustahzi'uuna baan kuwa ku jeesjeesaya waa ku caycayaarin jeesjees bay naga ahayd bay dhahayan ilaahay wuxuu yidhi isagoo radinaya allahu ilaahay baa yastahzi'u bihim iyaga abaal marinayo ku jeesjeesaya waxa weeyaan wixii la dhihi jiray culamaa ulbayaanku mushaakalada dhihi jire laba kelimad oo isku lafdi ah laakiin xagga macnaha ku kala wad- ku kala duwan ilaa iyagaa waxay dhaheen waa ku jeesjeesayn kaasaa waxaa la yidhi allahu yastahzi'u bihim oo macnaheedu markaa noqonayo ilaahay waa ogyahay wuu abaal marinayaa jeesjeeskay la yimaadeenna waxa weeyaan waa laga abaal marinaya ciqaab baa u dambeeya wey waxay ka dhigan tahay waumli lahum ina kaydii matiin oo kale allahu yastahziu bihim wayamudduhum ilaahay baa siyaadinaya fii duqyaanihim qooqooda yacmahuuna xaalay yihiin kuwa macnaha wareersan yacmahuun fii duqyaanihim yacmahuun xaalay yihiin kuwa xayraaniina ee ku dhex wareersan baadinimadii iyo wixii ay la yimaadeen ulaa'ika kuwaas aladiina kuwii weeyaan ishtarawuu beddel qaateen addalaalata baadinimay qaateen bilhudaa bedelal hudaa hanuunka beddelkiisa hanuunkiibay intay iska isdhaafiyeen oo iska gadeenoo suuqa iska geeyeen oo kale bay baadinimo soo qaateen baadinimay kusoo beddel qaateen famaa rabixat tijaaratum famaa rabixad maysan ribxin tijaaratum tijaaradoodii iyo ganacsigoodii qole inta hanuunkii isdhaafiyey oo iska iska kaxeeyey baadinimo soo qaatay waxa ay soo qaateen kuma ribxin famaa rabixat tijaaratuhum gorgoradoodu waa khasaadhay weeyaan kuwaas famaa rabixat tijaaratu qof hanuun iska gaday oo baadinimo soo bedel qaatay ma- waa khasaare weeye wamaa kaanuu manaysan ahaanin muhtadiin kuwa muhtadiina ee hanuunsanna maysan ahaanin weeyaan wamaa kaanuu muhtadiina kuwa muhtadiinoo hanuunsanna ilaahay wuxuu yidhi maysan ahaanin tilmaamahoodana waa la sii wadi doonaayo tusaalayaal ayaa la sheegi doonaa ay leeyihiin qoladaa iyaga ah ilaa waxay ahaayeen qolo aad iyo aad u dhibaato badan oo u mushkilo badan weeyaan qolada munaafiqiinta ah intaas markii lagu tilmaamay tusaalayaal kale oo waaweyn oo lagu garanaya xaaladooda iyo sida ay yihiin baa misna laynoo raacinayaa oo iyadana la tilmaamaya wamaa kaanuu muhtadiin darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam asawaab